xaafadda midnimo ee magaalada kismaayo oo dadka degani ay u badan yihiin dadkii ka soo laabtay xeryaha qaxootiga dalka kenya ayaa waxaa laga hergeliyey adeegyada aasaasiga u ah bulshada sida waxbarashada caafimaadka suuqyada wax lagu iibiyo soolarka cadceedda ku shaqeeyo iyo waxyaabo kale inkastoo aysan u dhammaystirnayn baahiyaha dadka deegaanka ayaa guddi laga soo xulay xaafadda midnimo waxay muddo saddex maalin ah ka samayn doonaan wacyigelin ku saabsan ilaalinta deegaanka sida in la dhowro sowlarka oo xilliyada habeenkii dadka xaafaddaasi ay u sahasho isu socodka dadweynaha guddoomiyaha xaafadda midnimo kaliil cukaash gaabow oo la hadlay warbaahinta xilli ay socotay wacyigelinta bulshada ayaa sheegay in weli ay u dhiman yihiin biyo macaan oo ah midda ay baahida ugu weyn u qabaan dadka xaafadda midnimo ku nool waxyaabihii baxbadan baana loo qabta wasaaradda iyo maamulka degmada iyo gobolka inta waa inoo qabteen iyo dowladda jubbaland barnaamij badan oo ah soolarka cadceedda maxaan ku dhahdaa soolarka biyaha wax badan baa laga qabta meeshaan oo wasaaradda ay ka fulisay wax badanna waa inoo dhiban yihiin waxaan rajaynaynaa waxayna allina loo sameeyey inaan aan waardiysano aan ilaashano waxaa inoo dhiman biyihii oo macaana biyihii macaana baa inoo dhiman waxaan ka codsanaynaa gudoomiyaha degmada iyo arrimaha bulshada iyo wasaaradda ee dadka ka socdaba barnaamijka biyaha xaafadda aad bay ugu baahan tahay waa inay soo noo soo dedejiyaan cabdulaahi maxamed cabdi gudoomiye ku-xigeenka degmada kismaayo ee dhinaca amniga ayaa isna dhinaciisa kula dardaarmay bulshada deegaanka inay ilaalsadaan wax walba oo ay dowladda u qabatay sida suuqyada isbitaalka goobaha waxbarashada iyo solar systemka maadaama uu yidhi iyagu ay intifaacsanayaan maanta waxaan u nimid xaafadda midnimo inaan dadka u sheegno waxyaabihii ay dowladda u qabatay wasaaradda macdanta iyo biyaha ay u qabatay iyo waxyaabihii kale ee loo qabtay ay dowladda u qabatay sida solar systemka biyaha subermarketka ama suuqa wax lagu gato iskuullada isbitaalada masaajidada wax kasta oo ay dowladda u qabatay inay ilaashadaan xaafadda midnimo waxaan rabnaa inaan u sheegno inay yihiin xaafad ka mid ah xaafadaha degmada kismaayo ee ay ahayn qaxooti waxyaabihii ay dowladda u qabateen inay ilaashadaan wixii ka dhimana waa loo dhammaystiraya insha allahu dhinaca kale agaasimaha wasaaradda macdanta iyo biyaha jubbaland cumar ismaaciil nuur ayaa isna dhankiisa ka hadlay goobta ay ka socotay wacyigelinta dadka deegaanka wuxuuna sheegay in bulshada deegaanku ay barayaan sidii ay u ilaashan lahaayeen adeegyada nolosha asaasiga u ah waxaan u nimidna waxay ahayd meeshaan inaan dadkan ku wacyigelino ama tusno barno waxyaalihiaan u qabanay siday u ilaashan lahaayeen sida leerarka biyaha iyo waxyaalaha lamidka oo dhan loo qabtay tan kale gudoomiyaha maanta hadda wuxuu ka dhawaajiyey biyo macaaneen waan ognahay biyo macaaneen halkan in biyo loogu baahan yahay insha allahu waa ku tala jirnaa waana soo wadnaa dardar dardargelin cusubna waan bilaabahaynaa wayna ku jirtaa insha allahu goortii ugu dhaqsiyaha badan in biyo macaan lala soo gaarsiiyo ugu dambayntii xaafadda midnimo ee magaalada kismaayo ayaa waxaa ku nool dadka dib uga soo laabtay xeryaha dhadhaab ee dalka kenya waxayna haatan la qabsadeen nolosha dalkooda hooyo oo ay haatan ku qanacsan yihiin